إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa saacadaha soo socda baahinaysa qayb saddexaad ee tixanaha batroolka soomaaliya hanta beela ah oo la kala boogayo dowladda federaalk ayaa sheegtay inay ku hoolan tahay soo saarista lacag shilin soomaali ah oo cusub xoogsatada ku dhaqan dhulka uu ka aramaya maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in dad ajaanib ah ay la wareegeen shaqooyinkai ay qaban jireen qaar ka mid ah mucaaradka dowladda federaalk ayaa ugu digay xasan sheekh maxamuud iibinta dhulka caamka ah xildhibaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay colaad beeleed ka horinayaan deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kulan wadatashi iyo isxog waraysi ayaa dhexmaray beesha wacaysle iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa soo saaray qaybta afar iyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga bixiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo fidsan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa saacadaha soo socda baahinaysa qaybta saddexaad ee tixanaha batroolka soomaaliya hanti beelah ah oo la kala boobayo warbixinta warkaasi waxaa inoogu diyaariyey maxamed daahir iyadoo labadii xalqo ee horey looga soo hadlay shidaalka iyo muhiimaddiisa iyo boobka ay reer galbeedka ku hayaan shidaalka ku jira wadamada muslimiinta siiba carabta ayaa waxa ay qaybtan saddexaad ee caawa la baahin doono ay diiradda saaraysaa shidaalka soomaaliya qaybo ka mid ah xalqadan ayaa soo bandhigi doonta xogo badan oo dahsoonaa oo ku aadan shidaalka soomaaliya waxaana iyadoo maqal iyo muuqaal ah aad kaga bogan doontaan caawa halka ay dhegaystayaasheena gaarka ah ula socda idaacaddana ay ku dhagaysan doonaan barnaamijka dhuuxa waraysyada insha allah dowladda federaalk ayaa sheegtay inay ku howlan tahay soo saarista lacag shilin soomaali ah oo cusub sida warkaani uu ku faahfaahinayo farxaan cali cabdulaahi
iyadoo muddooyinkii dambe dabargo' xoogan uu ku socday lacagta shilinka soomaaliga dhanka kalena ay soo badanayaan isticmaalka lacagaha qalaad sida doolarka maraykanka ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in wasiirka maaliyadda dowladda federaalka biixi iimaan ciga uu sheegay inay ku howlan yihiin soo saarista lacag shilin soomaali ah oo cusub wasiirka ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin dhowr ah caqabadahanna ay weli ku horgudban yihiin soo celinta shilinkii soomaaliga ahaa waxay ka mid tahay mudnaanta ama waxyaalaha hortabinta ule dowladda soo celintaasina de runtii waxay u baahan tahay siyaasaday u baahan tahay waxay u baahan tahay lacag bay u baahan tahay shaqay u baahan tahay dhammaan intiina waa la wadaa siyaasadda lacagta la sameeyaa asal ahayd tiina hadda ayaan gacanta ku haynaa oo aanu isla qaadanay bangiga dhexe iyo hay-adaha guud ee caalamiga nala shaqeeyaba xanaanka iyo rajiimka lacagta ee uu yeelan doono siyaasaddeena lacagta lafdhabarta u noqon doonta waxay sidoo kale u baahan tahay wadaxaajood iyo in dadka soomaaliyeed laftigooda laga gado oo lagu qanciyo tallaabadan ayaa ka mid ah qorshayaasha dowladda federaalka ku doonayso inay dhulka kula gasho dhaqaalaha soomaaliya ee ay horaanba shacabka soomaaliyeed ku baabi'isay canshuuraha baadda ah iyo boobka dhulkooda dhanka kale khubarada u dhundaloola arrimaha dhaqaalaha soomaaliya ayaa tilmaamay intani ka dhigan tahay in marba marka ka dambaysa dowladda federaalka soo xiranayso shaar cusub oo ay ku doonayso xaalufinta hantida ummadda soomaaliyeed xoogsatada ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in dad ajaanib ah ay la wareegeen shaqooyinkii ay qaban jireen warkani mubaarak cumar ayaa soo jeedinaya dadka muruqmaalatada ee ku nool dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa waxay wajahayaan caqabada uu horseed u yahay maamulkan dadkan oo ka shaqeeya dhismaha guryaha ayaa waxay wajahayaan cadaadisyo xoogan uga imaanaya dad ajaaniib ah u dhashay dalka bangaladesh dadkan ayaa waxay tilmaameen in shaqooyinkii ay qaban jireen ay la wareegeen dad ajaaniib ah iyagii in laga ceeriyey shaqada mid ka mid a dadka injineerada ee ka shaqeeya dhismaha oo arrintani ku qabsatay magaalada boosaaso isagoo ku guda jira shaqadiisa laga dulkeenay dad ajaaniib ah ayaa ka warramay wax uula kulmay anu waxaan ahay shakhsiga dadka xamaalatada ah oo muruqmaalka ah ustaad baan ahaa oo dadka dhismaha ka shaqeeyaan ahaa ee dalka ku dhashay waxay uga yaabadnayd oo qisadii labaad oo isoo madha ahayd oo aan saaka la yaabay saaka meel baanu shaqo tegey boosaaso ka mid ah oo dhisma ka socdo oo weliba meel weyn ah oo aan muddo soo waday foodhooshinkeeda anugu dhigay oo soo dhisay oo dhismaheeda meel soo gaadhsiiyey markaan dhismaheedii dhagaxii soo dhisay oo dhammaystiray baa waxa la keenay dhagaxii caddaa oo lagu dhisayey markaan saaka u shaqa tegay oo meeshii tegey baa waxaa la keenay bangladesh anoo muwaadinana labiyo tobanka saaka intaan weliba dhagaxi kala dhigto oo diyaarsaday oo shaqadii markaan sawirkayga qastay baa bangladesh dusha laga keenay anigoo dalka u dhashana waa ka soo dareeray bangladesh baa shaqadii la wareegay waa qisadii ugu yaabka badnayd ee saakii sooma dheebe muwaadinkii dalka u dhashayna marka sidaasu heerkaasu maraya dad dal sheeya ka yimi oo aan muwaadin ahayna saaki shaqadii bay la wareegaan marka waa qiso aad ula yaab leh taasaan waxaan rabaa in wax laga qabto si kastaba ahaatee maamulka la baxay puntland ee fadhigiisu yahay magaalada garowe ayaa dhibaato kala duwan ku haya bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso isagoo horay u ceriyey dadka xoogsatada ee ka shaqaynaya dekedda magaalada boosaaso qaar ka mid ah mucaaradka dowladda federaalka ayaa ugu digay xasan sheekh maxamuud iibinta dhulka caamka ah warkani waxaa ka waramaya cali aadan qaar ka mid ah madaxda mucaaradka dowladda federaalka ayaa ugu digay xasan sheekh maxamuud iibinta dhulka caamka ah warqad ay si wada jir ah u soo saareen shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa loogu digay xasan sheekh maxamuud iibinta dhulka caamka ah haddaba waxaan ugu degaynaa ganacsatada sida sharci darrada ah looga iibinayo dhulka danta guud iyo dadka kale ee la siiyey looga qaanbaxay amaba lagu laaluushay inaysan ku kadsooman milkiilayaasha dhulka dowladda waana in ay ogaadaan ayaa lagu yiri war-saxfadeedka ay saddexdan shaqsi soo saareen wuxuuna hadalkan ku soo aadaya iyadoo ay aad u soo badanayaan tallaabada ay dowladda xasan sheekh maxamuud dhulka danta guud iyo xitaa kuwa gaar loo leeyahay ay ugu iibinayso ganacsato iyo shakhsiyaad kale arrintaas oo ay dad badan ka cawdeen haddaba waxa uu xasan sheekh maxamuud usoo dhigtay xarumaha waxbarashada ee magaalada muqdisho isagoo si aanan la ogeyn ugu iibinayo ganacsato markaas kadibna ganacsato ciidamo wata ay kusoo duldaadanayaan xarumaha xildhibaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay colaad beeleed ka horinayaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe tafaasiil ku aadan warkaasi cabduqaaliq macalin cabdiweli ayaa soo jeedinaya odayaashan oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ay horinayaan dagaal beeleedyada ka socda gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada warsheekh waxa ay si gaar ah eedeen u jeediyeen xildhibaan xaadoole oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk iyo mas-uuliyiin kale kuwaas oo ay ku eedeeyeen horinta colaad beeleedyada ka jira gobolka shabeellaha dhexe waa kuwaan iyaga oo arrintaasi ka hadlaya walaale haddaa aniga isdulno oo xoole guryihi iska gubno walaale waxa ilaahayna ogolyaha ma ah dadnimadana ma ogola walaale waa arrintaasa laga fiirsado wixii dhinta waa naga dhinteen dariiqo dariiqii waa ku wada ku wada hadli jirnay wax iskugu gey jirnay mar allaala mar allaala markay meesha si fiican u maraysa ismaa xaadoole adigaa ku yidhi muxuu ahay halli ii sugo oo istoobgareeyey haddana adigaa keligaa baxay adigoo ciidan gaar ah wato waxaa meeshaas oo aad kala timaado walax aad nagula soo noqonaysid wixii ka dhaco oo dhibaataha nagula soo noqonaysa ma jiraan hadduu al ku roon yahay guddoomiyaha degmada balcad waxaan leenahay dadka colaadda uu ku horinayo oo qoryaha iyo baasuukayaasha iyo dabajeexida uu isugu dhiibayo ha ka waantoobaan leenahay asigana gaashaanla dhexe abshirkaaraan in saakay meeshii colaadda ka jirtay oo asna cabiraya abshirkaanahaasoo gaashaalo dhaxa ah meesha colaadi ka dhacday inuu maanta cabiraayo oo googoonayo iidan oo ayaan daraan leenahay degmada warsheekh waxaa ka dhacayo walax aan ku faraxsannahay ma ahan walaalka isu duulaaye ee hubka isku qaadahayo oday habaraa isku dhalay waxaan ku bogaabihayaa inayna hubkaas isu qaadan dowladda federaalk ayaa mar weliba lagu eedeeyaa horinta dagaalbeeleedyada ka socda dalka soomaaliya waxaana dadka u dhundaloola arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in xildhibaanada qaar ay hub siiyaan qabaa'ilaadka iyadoona maanta dalkeena soomaaliya uu hareeyey dagaalka ku salaysan qabyaaladda kulan wadatashi iyo is-xog waraysi ayaa dhex maray beesha wacaysle iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud warbixin ku aadan warkaasi waxaa inoo eegaya cabdiraxmaan beder wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo beesha wacaysle oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa dhex maray kulan wadatashi iyo isxog waraysi kaasoo iskugu yimaadeen haldoorka beesha iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad nuqabo salaadiinta guud ee beesha iyo qaar ka mida dadka ka soo jeeda beesha waacisle waxaana si aadah diiradda loogu saaray xaaladaha iyo waxyaabihii ka soo kordhay bariga wilaayada halkaasi oo ay degta beesha waacisle islamarkaana labadii goe lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaallo culus munaasabadda lagu soo xidhayay kulanka ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan kuwaasoo ay dardaarano kala duwan ku jeedinayeen salaadiinta beesha waacisle waxaana marka hore goobta lagu soo dhoweeyey qaar ka mid ah nuqabada beesha waacisle waxaayna dadka beesha ka dhashay ee ku jira safka shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalka ay ugu baaqeen inay ka soo laabtaan
maanta halkan waxaa ku kulmay kulan ka dhexeeya beesha waacisle iyo wilaayada galgaduud haddaana odayaasha waa isla nahay waxaan caddaynaynaa dadka gaalada ahoo murtadiinta inaan beri ka nahay ha dhowaadaan hase dheeraadaani beri inaan ka nahaan caddaynaynaa waxaan ugu baaqaynaa dadka murtadiinta ahee qabiilka ka dhashee waxaan rabnaa inay ka toobadkeenaan ilaahay u toobadkeenaan beriga kulan ka dhacay ee walaayada galgaduud iyo odayaasha beesha wacaysle waxaa la ysla qaatay in la xoojiyo la hirgeliyo la dhaqangalsho sidii waxau ahay ee horeba loo dhihi jiray ama loo dhaqangeli jiray ama waxau ahay loogu dadaali jiray kitaabka ilaahay meeshan waxaa ka dhaca shir ballaaran oo isugu yimaadeen odayaasha waceesle iyo walaayada gobolka galgaduud shirkaas wuxuu ku saabsanaay oo looga hadlaayay baaq ku jeeda dadka ka fogaaday diinta islaamka oo ilaahay carageliyey oo dadka muslimiinta carageliyey baaq ku aadan ayaa looga hadlaayay dadkaas waxaa loogu baaqaa hadday qora qaadeen ee ay xasan shayddaan la jiraan in ay ilaahay u toobad keenaan annagu baaqaan ku agna oo ilaahay u soo noqdaan waxaa sidoo kale goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha wacisle suldaan daawud xasan aadan isagoona fariimo kala duwan u jeediyey si guud ahaan beesha wacisle ee uu isiga mas-uulka ka yahay isagoona kala dardaarmay inay ka warhayaan dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanada ee beeshu degto beesha meesha ay degto waxaa waaye masegawa iyo ceeldheer waxaa jooga cadowgii nagu soo duulay marka sida badanka lama tegi karo waxaa weeye gargaar iyo wax la gaarsiima karo aanu sheegaynaa beesha wacaysle meel kastay joogto dadka tabaalaysan oo hadda abaaruhu haayaan inay ka warqabaan dadka muslimiinta ah hadday ahaa lahaayeen dadka amba jaaliyada ha noqdaano amba dad muxsiniina ha noqdaano oo waxaysta sanadkan inay ka warqabaan dadkooda ay ka warqabaan ay fiiriyaan ay u gargaaraan midda labaad waxa weeye sidaad og tihiin beesha wacaysle cadowgaa ku soo duulay oo deggan degmada ceeldheer iyo masagawa fadhiya waxaanu sheegaynaa inay adkaystaan dadka deggan oo muslimiinta ah sabraan ka baraa'a qaataan nimankaas cadowga ah waxba aysan ku darsan dadka aqaliyaadka ahee ku biiray ee yar ee nimankaas sandareertada iyo waxyaabaha xumo ay bixinayaan raacay waxaan leenahay ilaahay haw tooba keenaano
ugu dambeyntii waxaa kelmad dardaaranaya mahadcelin goobta ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaaliid
waxaa aad iyo aad runtii u xusaynaa ama u sheegaynaa juhuuddii badnayd oo sannadii labadii sane lasoo dhaafay oo maaragtay beesha ay u istaagtay ee mujaahidiinta ay garab istaageen ee naf iyo maal iyo wixii ay haayeen ay la harin ee taasoo maanta aan soo gaarnay marxalad cusub aan soo gaarnay jazaakum allahu khayran ma haddaas ilaahay baa iska le uma runtii kaalintooda iyo doorkii ay qaateen way ku mahadsan yihiin waxaan rabaa marka inaan dhowr qodob aan dardaarmo in horta loo diyaargaroobo marxalada cusub oo haddaba soo socoto oo dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ay u shukrinayaan nicmooyinkiisiiyo khayraad badan iyo guulo badan ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey cadowgiinna ilaahay hoos u dhigay ilaahay jibiyey maamulada ka dhisan wilaayaadka islaamiga ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay mar walba diiradda saarayaan inay wanaajiyaan xidhiidhka ka dhexeeya iyaga iyo beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka waxaana horay sidan oo kale u dhacay kulmo kala duwan oo ay yeesheen maamulada wilaayaadka islaamiga iyo beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan kanaalka alkataab al akhbaariya ayaa soo saaray qaybta afariy labaatanaad ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartaniyo lix oo laga qaybiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa kan cabduqaaliq macalin cabdiweli oo ka warramaya
kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahiyey muuqaalkii afariyo labaatanaad ee lagu soo bandhigayo saka qaybinta laga sameeyey deegaanka gal shiikh abikar ee gobolka jubbada dhexe iyadoona ay ka faa'iidaysteen dad aad u fara badan waxaana muuqaalka hordhiciisa lagu arkayaa ari fara badan kuwaas oo maktabka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu talagalay in la siiyo masaakiinta ku nool deegaankaasi waa kuwaan dadkii danyarta ahaa ee la siiyey sakada iyagoona ka hadlay dareenkooda dhanka kalena u mahad celiyey walaalahooda mujaahidiinta aniga aadan sanay abiikar ayaa lay dhahaa ilaahayaa mahadda iska leh ilaahayaa mahadda iska leh mar walbaba ilaahayaa mahadda iska leh masaa madax laga dilaa masaakiinaa wax mudan ee macaanaa maamul badan ilaahayaa mahadda iska leh ilaahayaa ku mahadsan anoo ciddoo iska joogo oo beerahay meelahay isku qodqodanaa ayaa lii yeedhi maamulka islaamka ilaaha mahadda iska leh soo ammaaw xoolaa lagu siinaa mahaddaas ilaah iskale oo lo toban neef ah oo nacfi ah oo qurax badanaa liisii ilaahayaa mahaddaa iskale maamulkaa iskale
عشان ماله أمر اللي ده معي ولا مجاهدين تنكم أنا هنا لإله ابن عدن الله طبعا نفع لي سي جاهدين إله أنك عن طول طول قلمنا إله تاس أو هاي
بسم الله الحمد لله أنا جو علي أبي كر أه والله زلقة سلي سي أو طبعا نايف أه مرك أنا أفرح سنة إله يكون محسن ولا إسلامك يكون محسن nin anin ilaahay ii barakeeye ayagana saaka alxamdulilahi gaalada is ilaahay jebi ayagoona gacantooda korka dhig is ilaahay barakeeye waxaa maalmihii u dambeeyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariyah uu baahinayey muuqaalo badan kuwaasi oo uu kusoo bandhigayo saka qaybinta kun afar boqol afartan iyo lixda uu sameeyey maktabka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona allah mahadii ay dad badani ka faa'iidaysteen
wararkii aad kala socoteen alfurqaana waa naga intaa